bismillaahi raxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo warkii oo kooban mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiiyeeyey geridii allah u naxariistee agaasimihii wakaaladda madbacadda qaranka ee wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadkii daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub oo hor leh cudurka covid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi ayaa wasaaradda caafimaadka iyo dowladda soomaaliya ku bogaadiyey dardargelinta howlaha ku aadan ka wacyigelinta iyo la dagaalanka cudurka covid jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka digaysa in usbuucyada soo socota ay masiibo kale ka dilaaci doonto dalka yeman
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey geeridii agaasimihii hore ee wakaaladda madbacadda qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska madaxda wasaaradda ayaa si wada jir ah ugu tacsiyeeyey geeridii allaha u naxariistay axmed faarax gaatamo oo ahaa agaasimihii madbacadda qaranka oo caawa maqribkii ku geeriyooday magaalada muqdisho wasiir maareeye ayaa guud ahaan bahda saxaafadda iyo ehelada uga tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistee marxuum axmed faarax gaatamow oo horey xiriir kala duwan uga soo qabtay wasaaradda warfaafinta kuwaas oo kale ahaa agaasimihii radio muqdisho agaasimihii wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona iyo agaasimaha madbacadda qaranka oo hadda ahaa allah u naxariistee axmed faarax gaatamow oo ahaa agaasimaha madbacadda qaranka ayaa caawa maqribkii ugu geeriyooday wadna xanuun magaalada muqdisho inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wasaaradda caafimaadkii daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horle ee cudurka coronafirus xasan abuurkar cali xasan baydhabo ayaa si ambaqaadi doona warkan
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan soomaaliya marwo fawsiye abikar nuur ayaa waxa ay caddaysay in afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey tiradoodu ay gaarayso sideed iyo afartan xaaladood oo cusub covid nneteen ayna bogsadeen lix ruux oo ka mid ahaa dadkii horey looga helay cudurkaasi koob iyo afartan ka mid ah xaaladda cusub waxaa laga diiwaangeliyey xaaladaha cusub gobolka banaadir afarna waxaa laga helay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed saddex ruux oo kalena waxaa laga helay laga diiwaangeliyey dowlad goboleedka jubbaland koob iyo soddon ka mid ah bukaanadaasi cusub waa rag waxaana dumar ah toddoba iyo toban ka mid ah oo xaaladahaasi ay soo ruteen tirada guud ee xaalada covid nteen ee dalka oo dhan laga diiwaangeliyay ayaa waxa ay gaadhaysaa bay tiri wasiiradu laba boqol iyo labaatan iyo sideed waxaana ku geeriyooday guud ahaanba dalka soomaaliya sagaal iyo toban ruux waxaana raalli ahaada halkaasi aan ku noqdo waxaa ka bogsooday dad aada u tiro badan tirada guudna waxa ay tahay bay tiri laba boqol iyo labaatan iyo sideed sagaal iyo toban ka mid ah ayaa dhowaan ka baxay goobihii lagu dabiibayey waxaana guud ahaan dalka u geeriyooday cudurkan covid nteen ayay tiri wasiiradda labaatan iyo sideed qof
warbixinta guud ee xaalada covid waa sidan labaatan sideeda abril laba kun iyo labaatanka xaaladaha cusub ee soo kordhay waxa waaye afartan iyo sideed xaaladood waxaa lab ah soddon iyo kow waxaa dhadig ah toddoba iyo toban xaaladda soo kordhay goobaha ay ka kala joo ay kala joogaan waxaa waaye banaadir oo ah afartan iyo kow jubbaland oo ah saddex iyo south west oo ah afar kiisaskii ugu horreeyey ayaa maanta laga xaqiijiyey koonfur galbeed taasoo ka dhigan in dhammaan dowlad goboleedyada dalka uu ka jiro cudurkan fayraskan kuna faafay guud ahaan dalka da-da dadka laga helay waxay u dhexay u badan yihiin labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal jir waxayna ka yihiin boqolkiiba lixdan iyo shan dadka laga helay tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan waddanka waxay gaaraysaa shan boqol iyo labaatan iyo sideed afar iyo labaatankii saaca u dambeeyey allah u naxariistay waxaa dhintay laba qof tirada guud ee dhimashada waxay isugu tegaysaa labaatan iyo sideed qofood waxaa ka bogsatay shan qofood afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey tirada guud ee bogsashada ee waxay gaaraysaa sagaal iyo toban ee waxaa soo kordhay xaaladahan cusub ee koonfur galbeed jubbaland waa ka jira somalilan sidoo kale puntlandna waa ka jira ee sidaan sheegnay guud ahaan wadanka meel walba maamul goboleedka waxaa laga helay xaalad ama ka badan oo ah coronavirus wacyigelinta inaan ku dadaalno mar walba aanan ka daalin inaan sheegno in la kala fogaado meelaha ciriiriga aan la tegin dadka waayeelada ah xanuunada croniga qaba in mar walba laga fekero oo aanan loo dhowaanin qof xanuunsan iyo
dowladda soomaaliya ayaa dadaal weyn ugu jirtaa sidii markaasi ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyinka cudurkan covid nn oo meelo kala duwan ee caalamka ka jira
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa wasaaradda caafimaadka iyo ku bogaadiyey qaabka ay u wajahayso la tacaalidda cudurka covid sagaal iyo toban rofeor cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa sheegay in dowladda ay xil weyn iska saartay xakamaynta cudurka bulshadana looga baahan yahay inay qaataan fariimaha wacyigelinta qaran walba cidda u qaabishan ama wasaaradda u qaabishan talooyinkeeda la rabo in la hirgeliyo waa ku hambalyaynayaa ama ha ahaato wasaaradda caafimaadka iyo khubarada ku howlan cudurkan sidii loola tacaali lahaa ama ha noqoto arrinta guddiga qaranka ee ku howlan iyaguna ee ugurmashada dadka uu soo sida cudurku sida la tilmaamay in la raaco ayaa loo baahan yahay maalmihii u dambeeyey tirakoobyada ama statistiska laga samaynaya cudurka ee dowladaha dariskanala ah markii la fiiriyo soomaaliya u badan sababta haddii la isweydiiyana waxay ku soo ururaysaa inaan loo hoggaansamin talooyinka ay bixinayaan mas-uuliyiinta qaranka hay-adaha ku shaqada leh iyo guddiyada qaran ee loo baxshay howshaas la tacalidooda taas ayaa sabab u ah sidaas darteed in la raaco talooyinka iyo tusaalooyinka madaxda u xil saaran ay bixinaysa waa loo baahan yahay ha ahaato in layska ilaaliyo goobaha lagu kulmo oo faraha badan ee dadku ku soo ururaan ha ahaato isu soo dhowaashaha iyo ama social distancing waxa la yidhaahdo in la dhowro nadaafadda iyo sida loo sheegay oo ah gacmaha la dhaqanayo sanitizeriska ama waxyaabaha lagula lagu nadiifiyo la isticmaalo dadkoo guryahooda ku jira oo dhaqdhaqaaqa la joojiyo arrimahaasoo dhan waxaad moodaa inay xoogaa ka dhegalaayihiin dadkeennu waana dhibaatada ugu weyn ee keenaysa geerida badan iyo dhibaatada badan ee shacbigeennu kala kulmaya cudurkan dilaaga ah
culummada ku nool dalka norway ayaa weli wada wacyigelinta cudurka safmareenka ah ee coronavirus iyagoo weli ay xiran yihiin masaajidyada ku yaala dalkaasi mid ka mid ah culimmada masjidka toofiiq ee dalka norway ayaa ka digaya saameynta cudurkan wuxuuna sheegay in la qaato fariimaha wacyigelinta bulshada ee khatarta cudurka covid
go-aan u qaadanay in masaajidkii ay guddidu ay xidho maadaama awaamirtii dowladda ka soo baxay ay sidaa ahayd intaa kadibna waxaanu qaadanay qaabkii ummadda aanu u wacigelin lahayn ula socodsiin lahayn halisaha ay xanuunkani uu leeyahay waxaanu furnay facebook waxaan furnay whatsapp group intii dadaalka iyaga ah waanu samaynay ummadda soomaaliyeed kalena waxii wareenu hayno ama kolba si wax u jiraan waanu la wadaagaynay waxaa xidhiidh uu naga dhexeeyaa magaalada magaalada oslo gaar ahaan xaafadan uu masaajid ku yaalo oo laydhaha gamla biyin arimaheeda dhakhaatiirta caafimaadka arrimaha qaabilsan oo maalintii iyo wiiggii soomaalidu ay ugu darayd xanuunka coronavirusku ay aad noola soo xidhiidheen si aan ummadda uga wacyigelinno halista ay leedahay maadaama ay lasoo sheegay soomaali badan inuu xanuunkaasi haleelay xaafadan oo keliya dad badan markaa warwar laga muujiyey haddadan ilaa hadda soomaalida norway degan waxaa geeriyooday shan qof oo ku kala geeriyooday hal qof oo ku geeriyooday lilhamar hal qof oo haldan ku geeriyooday hal qof oo baarum ku geeriyooday iyo laba qof oo oslo ku geeriyooday shantaa qof ayaa ilaa haatan intaanu ognahay soomaalida ama ummadda dad soomaali ahaan dad ku abtirsada maaratay aanu ognahay inta geeriyootay laga bilaabo intii xanuunku uu wadanka soo galay ilaa labaatan iyo koodii bisha abril soomaalida xanuunka haleelay sida hay-adda caafimaadka qaabilsan ay sheegtay websitekeeda ku qoran afar boqol labaatan iyo kow qof ayaa xanuunkaas intii la baadhay laga helay waxaa xaqiiqa in dad badan oo kalena uu xanuunkaasi uu haleelay si uu haleelayba ummadaha kalena saasoo kale u wada haleelay
roobab ay ku diirsadeen dad iyo duunyo ayaa ka da-ay gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaawo waxaana bulshada ku nool halkaasi ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafa ay jireen kulayl aada u daran balse raxmadda alle ay ku diirsadeen warkan waxaa beled xaawa ka soo diray cabdinuur shikin
roobo mihigaana ayaa ka da-ay guud ahaan gobolka gado gaar ahaan degmada beled xaawe warbaahinta qaranka ayaa u kurgashay roobka baaxadda weyn ee ka da-ay degmada beled xaawe waxayna wax ka weydiisay shacabka ku dhaqan degmada sida ay u arkaan roobkani waxayna shacabka sheegeen in ay ku diirsadeen roobka ka da-ay degmada islamarkaasina ay ka raysan doonaan kuleelihii badanaa ee ka jiray degmada degmada beled xaabe ee gobolka gado waxaynoo kaloo sheegeen inay ilaahay ka rajeynayaan inuu cudurka halista ah ee koronaviruska uu ku daahiri doono roobka ka da-ay degmada waxaa sidoo kale roobkan uu ku soo aaday bisha barakaysan ee ramadaanka oo kuwaana qaar ka mid ah dadkii ka hadlay goobta ayagoona allaha ugu mahadceliyey roobkii ka da-ay degmada beled xaabe waxaa la yidhahdaa cabdiwahaab waxaan ku noolaa degmada balaxaawo alxamdulilahi waa la fiican yahay ilaahay roobab fara badan buu la siiyey oo aan kala go' lahayn cudurkii korona iyo balaayo iyo wixii ilaahay waa naga qabtay magaaladana waa caafimaad qabtaa boqol kiiba boqol wax dhiba hadda ma soo yeerin xaaladda beledka waa heer sare waa la fiican yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin sidaas wey
waxaan joognaa waxaa waaye waa degmada beled xaawo ilaahay noo nimceeyey roob iyo barwaaqo iyo bashbash maalmahan iyo bilahan waxaa laysla dhex maraya cudur coronavirus inuu jiro alxamdulilah ma fileyno inuu cudurkaas uu maanta nahayo ama uu na saameeyo ma fileyno roobkan iyo barwaaqadan iyo ramadaankan iyo cibaadadan iyo bashbashtan buu ilaahay naga raaciyey alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan hadda muddo wuxuu uu socda adiga wuxuu bilowday siddeed saac iyo bar meelahaas ilaa hadda wuu socda hadda mar dhowbuu naga qaada wallaahi alxamdulilah degmada balxa wax hadda cudurkaas uu saameeyey iyo wax uu dhibaato ku hayo midna maana arag marka waxaan rajaynaynaa insha allah waddamada kale uu dhibaatada ku hayona inuu ilaahay dhibaatada ka qaado annagana ilaahay sida aan uga magangalnay oo uga cibaadaysanno u laannahay inuu ilaahay nagu waxaan u mahad celinayaa meeshan waxaan uga mahad celinayaa tv-ga qaranka soomaaliya iyo dhammaan madaxda qaranka anoo magacaygu uu yahay cabdulaahi cabdiqaadir ku nool degmada beled xaawo ee gobolka gado maalmahan waxaa noo da-ayay bishan shacbaanka ilaa iyo ilaa iyo bishan ramadaanka roob muxuu ahaa waxaan ka baxnay duruufihii farada badnaa ee bulshada haystay oo ahayd maaragtay qoraxda iyo
iyo mataqaanaa maxay ahayd n n muxuu ahaa oomanihii ka jiray n daafaha n degmada n hadda waxaa moodaa inaan roobaysanay roobkan waxyaabo fara badan oo naga saacidaya oo ay ka mid tahay n in maaragtay n aan annaga mar haysano qalab aan cudurrada qaarkood aan mataqaanaa ku nadiifino roobkan wuxuu naga saacidayaa in uu naga dhaqay cudurradii aan mataqaanaa aan ka baqaynay oo sida cudurkan haddadan adduunka aafeeyey oo coronavirus waxaan isleenaha roobkan uu naga dhaqay marka waxaan sii rajaynaynaa in ilaahay uu noo keenin oo mataqaanaa roobka uu naga raaco aad baan ugu faraxsannahay in maaragtay degmadeennii annagoo sooman oo aad moodaysa inaan qorax arkayn maalintii oo dhan awal meeshii degmada ay ahaan jirtay meel xoogaa yara kulul laakiin haddadan waxaa moodaa in roobka uu yahay mid isdabajoog ah cabdinuur shibleeye xasan cabdinuur shikir warbaahinta qaranka degmada baled xaabe ee gobolka gado
halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobay ayaa ka digaysa dhibaatooyin cusub inay kasoo cusboonaadaan dalka yemen qaramada midoobey ayaa sheegtay in ay hal milyan oo qofood ay kusoo wajahan tahay dhibaato aada u culus iyadoo dalka yemen hadda ay ka jiraan cudurka dabaysha islamarkaasna ay jiraan daadad aada u tiro badan oo kasoo rogmaday roobab ka da-ay dalka yemen sidoo kalena dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa kusii kordhaya cudurka covid sagaal iyo toban lacag dhan siddeetan iyo sagaal dhibic afar milyan ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay sida usbuucyada soo socda wax looga qabto ama loo badbaadiyo nafaha u baahan in la badbaadiyo qaramada midoobeyd ayaa talaadadii sidaa sheegtay iyadoo oo intaa ku dartay in soo gaabinta khatarta ee ay keeni karto in kaalmooyin muhiima la gaarsiiyo dalka yemen si loo daryeelo qaxootiga islamarkaasna looga hortago faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo fayraska coronavirus ee dalka yemen afhayeenka hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan qaxootiga u n c r gabadha lagu magacaabo shaabiya montane oo saxaafadda kula hadlaysay magaalada jevena dalka switzerland ayaa waxa ay sheegtay in inka badan boqol kun oo qofood oo reer yemana ay u baahan yihiin samata bixin iyo gargaar deg deg ah guud ahaan warka caalamka oo aad ka dhageysanaysaen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa mar